markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan kalluumaysiga sharci darrada ah ee biyaha soomaaliya waxaa soo jeedinaysa sahre cabdi axmed
wakhti ka badan soddon sano oo soomaaliya awood buuxda aysan u lahayn inay ilaaliso xeebaheeda kadib markii ay wede awooddii dhaqaale middii ciidan iyo qalab ee ku filnaan lahaa ilaalada xeebaha burburkii awgeed ayaa waxaa muddooyinkaa dambeba soo jiitamayay maraakiibta iyo doomaha shisheeye oo dunidu uga soo shiraacdo sidii ay kalluumaysi sharci darraa uga samayn lahaayeen xeebaha soomaaliya qaarkoodna waxaa la sheegay in xaalufinta noocyada kala gedisan ee kalluunka ah ay ku dhaqaaqayeen wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda soomaaliya ayaa sheegtay toddobaadkan inay hesha qaybtii ugu horraysay oo ciidamo tababaran lehna qalab bilow u noqon doona inay ilaaliyaan xeebaha soomaaliya soomaaliya oo iskaashi la yeelanaysa hay-ado ay ku jiraan kuwa qaramada midoobay iyo dowlado kale ayaa wado wakhtigan dardargelinta soo saarista ciidamadii ugu horreeyey sidaas waxaa ii sheegay wasiirka kalluumaysiga ee kheyraadka badda dowladda federaalk soomaaliya cabdulaahi warsame bidhaan howlwadeenno tiro badan oo konton qof gaadhaya oo ka kooban xeer ilaalinta booliska badda ilaaliya iyo inspectors wasaaradda kalluumaysiga ka socday oo aan ugu talagallay dadkaas si wada jira inay uga shaqeeyaan la dagaalanka sharci darrada kalluumaysiga sida loola dagaalamayaana waxa weeyaan in awooddii loo dhammaystiro ilaaliin qolada ilaalisa xeebaha oo booliska ah wixii awood iyo loo dhammaystiri karo iyo cabaasitigooda in la xoojiyo hadda waxaa u imaan doona dhowaan insha allah doomaha dheereeyo qaybo ka mid ah oo badda ay ku galaan marka ay badda galaanna ay kusoo qabtaan dadka annagu aan u sheegno inay sharci darro ugu jiraan badda dabadeedna xeer ilaalintu ay ka qaadato waajibaadkoodii oo la marsiiyo
laakiinse injineer caydaruus axmed xasan oo ah qabiir ku takhasusay arrimaha badda soomaaliya tababarana uu ah qaar ka mida maamul goboleedyada ilaaladooda xeebaha ayaa wuxuu ii sheegay in dhibka ka jira xeebaha soomaaliya uu yahay mid u baahan in ka badan tobannaan ciidamo ah oo lasoo saaro wakhtigan waxay u baahan tahay waxaan ku rahdaa laba shay u baahan tahay in la helo labadaas shayna waxa waaye qalabkii wax lagu baarayo oo wax lagu ogaanayo oo lagu ilaalinayo badda in la helo iyo in la dhiso ciidamada badda oo la yidhaahdo maaragtay coast guardiga la dhiso oo iyaguna ay qalabkooda waxooda ay haystaan degan yihiinna dekedaha maaragtay meelo u dhow ay degan yihiin oo labada nooc ay communication ka dhexeeyaan wasaaradda kalluunka iyo khayraadka badda iyo ciidanka badda ilaalinaya waa inay ka dhexaysaa communication dhexdooda ah oo meeshii markaas wax lagu arko loo diri karo isla markaana loo sheegi karo distaansaha uu u jiro markakaasu badda inta meesha uu ka jiro iyo qaybta uu ka aadaya waqooyi miya koonfur miya dhexda miya bari miya meesha uu ka jiro marka wa u baahantaha waa marka ugu horreyso waa technologiga wax lagu cabiro wax lagu ogaado inuu marka soo galay baddaada iyo aqoontii dadka la bari lahaay haddii ahaan leedahay wasaaradda gudaheeda iyo haddii ahaan leedahay koosgaardiga nasrigiisa aragti aan sidaasi uga fogeen hase yeeshee waxaa qaba wasiirkii hore kalluumaysiga iyo kheyraadka badda doctor cabdiraxmaan maxamed cabdi xaashi oo sheega in soomaaliya wakhtigan marka la eego ay weli u nugushahay oo aysan u diyaarsanayn inay iska caabiso kalluumaysiga sharci darrada ah ee maraakiibta waaweyn ee biyaha kasoo tallaabaya ay geysanayaan
mama garan karo runtii haddii doon yar iyo waxaad keentay macno lahayn waa laga yaabaa maybe meelaha qaarkood haddii hub iyo maaragtay coast guard baa la yidhahaa ciidan maha badda ma oo ciidanka ilaaliya xeebta hoose oo coast guard baa dunida laga yidhaha waa laga yaabaa in laba saddex dooniyoodii hadday jiraan aad ogtahay meelaha qaarkood dad hub wada ama laga yaabo waxaa la yidhaaho maaragtay human trafficking maaragtay dadka raba inay dhoofaan oo maaragtay badaha iyo galaan oo waxaasoo kaliyo waa laga yaabaa arrimahaas oo kale iyo hub dadkii wada iyo laakiin ma u maleynayo ciidan max ka qaban kara ama awooda wasaaraddu leedahay dhaqaale ay leedahay inay wax kaga qaban karto kolba anigu saas ay igu muuqataa dalalka usoo kalluun jallaabashada taga soomaaliya aad ayay u fara badan yihiin kuwooda ugu badanse oo la yaqaana ayaa waxay ka yimaadaan qaaradda eshiya iyo meelo ka baxsan oo yurub ah dhaqaale ahaan balaayiin dollar oo lacaga ayay ku kacaysaa sannad kastaba maraakiibtaasi dhaqaalaha kalluun ee ay ka jilaabtaan xeebaha soomaaliya ee sharci darrada ah sidaasi waxaa ii sheegay mar kale wasiirkii hore ee kalluumaysiga iyo kheyraadka badda doctor cabdiraxmaan maxamed xaashi waxa weeyaan saare sa aad ula socotid baddaa dheer oo dunidao dhan afrika ugu xeebta ugu dheer baan leenahay saddex kun iyo saddex boqol oo kilomitir marka baddaas waa bad dheer waxa weeyaan waxaa loo baahan yahay inaan ilaalino oo wixii kusoo xadgudba aagga dhaqaalaha oo kalluunkeenna oo noocyo badan loilahayn ugu manaystaan leenna in laga ilaaliyo marka ciidan badda ah ma leh soomaaliya marka waxa weeyaan dee dhibaato weyn oo na haysata weeyaan waxaa lagu qiyaasay sanadkii ilaa afar boqol ilaa lix boqol oo milyan oo dollar in kalluunka sharci darrada looga xado soomaaliya hay-adda global initiative ee ka hortagta isu gudbidda sharci darrada ee biyaha iyo sidoo kaleeto dembiyada ayaa sheegtay bishii julaay ee sanadkan in soomaaliya biyaheeda ay yihiin kuwa ugu qanisan ee laga jillaaban karo noocyada kala gedisan ee kalluunka adduunka iyadoo sidoo kaleetana aysi jirin ayay tiri hay-addaasi wax xeendaab ah oo ku xiran khayraadka soomaaliya haddaba intee ayay gaarsiisan tahay awoodda soomaaliya ay ku arki karto ama kula dagaalami karto maraakiibtaasi imaanaya biyaha soomaaliya waxaa su-aashaasi weydiiyey wasiirka kalluumaysiga ee kheyraadka badda cabdulaahi warsamo bidhaan saara waa mahadsan tahay waa ku fahmay su-aashaada awooddeenna waa runtaa waa yar tahay laakiin waan awood yarahay meel looma fadhiyo wixii annaga ciidanaan haysanno iyo kuwa nala soo tababaray iyo kuwa hore u joogay iyo inta tamarteenna abaan duulaynaa wixii aan kusoo qaban karno badda soomaaliya maraakiib tiro badan iyo dooniyo sharcidarra abaa ku jira marka wixii aan aan aan ka gaari karno ama awoodeennu tahay baan samaynaynaa kuwa kalena waa u tababulshaysanaynaa sidaan u gaari lahay hadda waxaan diyaarinay dadkii shaqadaan qaban lahaa oo aan hore noogu diyaarsanayn si lamida su-aashaasina waxaa iiga jawaabay injineer caydiruus axmed xasan waxay u baahan tahay waxaan ku rahdaa laba shay u baahan tahay in la helo labada shayna waxa waaye qalabkii wax lagu baarayo oo wax lagu ogaanayo oo lagu ilaalinayo badda in la helo iyo in la dhiso ciidamada badda oo la yidhaahdo maaragtay coast gardiga la dhiso oo iyaguna ay qalabkooda waxooda ay haystaan degan yihiinna dekedaha maaragtay meelo u dhow ay degan yihiin oo labada nooc ay communication ka dhexeeyaan wasaaradda kalluunka iyo khayraadka badda iyo ciidanka badda ilaalinaya waa inay ka dhexaysaa communication dhexdooda ah oo meeshii markaas wax lagu arko loo diri karo isla markaana loo sheegi karo disaansaha oo u jiro markaba kaaso badda inta uu meesha uu ka jiro iyo qaybta uu ka aadaya waqooyi miya koonfur miya dhexda miya bari miya meesha uu ka jiro marka waa u baahan taha waa marka ugu horreyso waa technologiga wax lagu cabiro wax lagu ogaado inuu markaa soo galay baddaada iyo aqoontii dadka la bari lahaay haddii aan leedahay wasaaradda gudaheeda iyo haddii aan leedahay coastgardiga nasrigiisa isla hay-addaasi waxay sheegtay tan iyo sanadkii labadii kun iyo laba iyo tobankii wixii ka dambeeyey ay hoos u dhacayeen maraakiibta shisheeye ee lagu afduubto biyaha soomaaliya islamarkaasina burcaddii ay yaraanaysay injineer caydiruus xasan ayaa haddaba qaba inay muhiim tahay in maraakiibta kusoo xadgudba biyaha soomaaliya ay cawaaqibkeeda la kulmaan si markaasi ay tusaale iyo cashar ugu noqoto kuwa kaleeta ee raba inay kasoo tallaabaan badaha inta badan waxay ka yimaadaan wadanka iiraan waxay ka yimaadaan maxaan ku rahdaa maaragtay bakistan waxay ka yimaadaan waagii hore yemen waxay ka yimaadaan yurubta markii loo fiirina waxay ka yimaadaan spain iyo meelahaasay ka yimaadaan ayagan dalkaasaa u badan hadda laakiin kuwo kalaaba soo zaa'ida o hayo oo wadamada yurub ee waxaan xasuustaa qolo oo maxaan ku rahdaa maaragtay mar weliba qof dumara ay ka aheedo wasiirka kalluumaysiga khayraadka badda wadanka indonesia oo hal maalin ay gubto wax ka badan konton doomood ee maraakiib isku dhex jiro ay hal mar gubtay oo iska leeyihiin vietnam iyo iska leeyihin markay maaro u waayeen marka haddii aan dadku fal la tusinin ficil oo looga hortaga la tusino maku dhaafayaa warqadan qore ee idaacadan wax ka sheega ee saas wax malagugu dhaafayo caqabadaha kale ee jira ayaa ah iyada oo dowladda federaalk ee soomaaliya shatiyada ogolaanshiyaha kalluumaysatada ay siinayaan maamul goboleedyada qaarkood ay soo baxaan marka maraakiibta la qabto wasiirkii hore ee kalluumaysiga iyo kheyraadka badda doctor cabdiraxmaan maxamed xaashi ayaa ii sheegay mid ka mida falalkii uu usoo joogay ee wasaaradda intii uu joogay dhacday sanadkii labadii kun iyo toddobiyo tobankii bishii shanaad anigu waxaan qabtay markab wadanka tailand laga leeyahay oo sharci darro wadankeena uga kalluumaysanayay markabkaana waxaan ku qabanay sharci baa jira qaramada midoobay qaybteeda la yidhaaho f a o faw la yidhaaho arrimaha kalluumaysiga iyo xoolaha iyo beeraha soomaaliya ka caawisa marka sharci aan saxeixnay oo wadamo badan oo dunida saxeexeen oo odhanaya wadankii kalluunkiisa sharci darro looga qabsado wadamadaa kalea u qabanaya anigoo kaa cuskanaya baan markab ee waddanka tailand laga leeyahay baa qabtay oo afar boqol iyo sideetan iyo wax la jiro oo metrictor oo kalluuna maaragtay waday marka markabkaasi waxaa markab sharci darro ay u siisay shantii maamul goboleedka soomaaliya gobol ka mid ah oo markaa maaragtay si sharci darraa u bixiyey marka markabkaas waan qabanay iyo kuwo kale oo ka dambeeyey marka tallaabooyinka waa qaadnay waana haddaba caqabadahan ma yihiin kuwo laga gudbi karo waxaan su-aashaasi mar kale weydiiyey wasiir bidhaan caqabadaas weli waa jirtaa saad sheegtay laakiin badda soomaaliya waxaa awoodeeda iyo controolkeeda iskale dowladda federaalka soomaaliya ilaa iyo inta ay maamul goboleedyadu dadka kalluumaysatada ah localkaa ay siin karaan sharci u siin karaan ama licence u siin karaan biyaha xadkooda way yaqaaniin awood qaybsigii badda sidii loo kala maamuli lahaa oo nidaamka federalismka loogu maamuli lahaa waa la gaadhay heshiis baydhaba lagu kala saxeexday buu ahaa marka wixii xadka soo dhaaf ah dadka loogu talagalay weliba dadka ay dowlad goboleedyadu siin karaan sharciga waa dadka soomaalida ah ee muwaadiniinta ah ee kalluumaysatada ah ajunabi ma siin karaan marka biyaha biyoweynta soomaaliya oo dhan dowladda federaalka ah xukunta wixii aan aragno inay sharci darre ku joogaanna awood baan u leenahay markaan tamarteeda hella inaan soo qabanno waa jiraa warka ah inay dowlad goboleedyada qaarkood ay si sharci darra alaysana ku bixiyaan iyagana kolley markoodaa laga xisaabtami doonaa warkaas war jira weeyaan marka haddii ilaahay idmo intii haddeer laga gaari karo oo lala dagaalami karo arrimahaas baan baan wadi doonaa hadalka dowladda federaalk soomaaliya ee wakhtigan waxa uu ku soo aadayaa iyadoo dhowaantan uun lasoo gebagabeeyey maxkamadii cadaaladda adduunka dacwaddii muddada dhowrka sano la taalay ee u dhexaysa soomaaliya iyo kenya ee ku salaysneed biyaha soomaaliya iyadoo sidoo kaleetana muddooyinkanba la hadal hayay inay jiraan ka sokow isku qabsiga suuhdinta kenya iyo soomaaliya maraakiibta sida sharci darrada ah uga soo gudbaya xuduudaha islamarkaasina biyaha soomaaliya qeybaha kalluunka ka jallaabanaya